bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah marka hore may salaamne idaacadda warsan oo runtii madaraayuuseen dhegeystayaashiidanay wararka hufun oo oo madaraayuuseen daamka hufun intabiyaen war kasta oo warar fayl badnaa oo madaraay umadun madaraayuuseen madaraay horumarsha iyo wadanka horumarsha intabiyaen ciidan ka mahadsantiin horta midila maalmeyd waa maray daahir cabdi cabdullaahi doctor goyare xildhibaanadii soo basta lahodoorada kumid ahaa runtii markaanka ka hadala barnaamijkan oo shalay baaqadii hadii hadii hadii ay fadhiga sida qaaliba hadala socota baarlamaanku sanadkii ma gaama ka fadhigale labadaas ka fadhibaybu madaxayeen lama lama jeer gale fasax gale runtii fasaxun fadhida fadhigaysa maalada ka jari dadka manaa inta badan waxay haystay madaxayeen labaatan beri fasax la sii oo kasaabsamaysay oo dadka lanka xajambaa wax iska imbaha lankaas madaxayeen damaqa qobsada qobsada markii laxaskanagana madaxayeen in baarlamaankii forum runtii waa sax shalayto madaxayeen maalintii koowaad oo baarlamaanka forum lahayayta markii laxanagadi koramlaan koramlaan sabtandheedii wali haytay madaxayeen waa la socota kalfadhigi hataa hadii fiirdana baarlamaanka iskaala fiirida aramo maalmo alla maalintii fasax laxkanagada madaxayeen koramka anigu buusii jirna marka koramka sida caadi hayti madaxayeen xildhibaanada ninka wayan haytay sababaasabtakiyaaba in dadka badshi hataa xaja ka nagadeen badi waxa xanuunsan arkiyaa maalinta kuwada qoyn maalinta dhamaad oo oo baarlamaanka oo lu farada qoyan runtii amabasa iyaa kasaabsanka baaqadi waan way hajeen in oo madaxayeen fadhig waqti dareer oo ama berilu gobolo ama bardamaka ina qasab ilaa hadda ma iclaamin laakiin hobalaa iclaama intii koranka joogsta oo laxwa doona
mudane xildhibaan shalay mayan qorshaysanaayay baarlamaanka hoba koram yay buisima inlukukudooda
gandaan kuwiinay oo oo shalaytan kuwada hayt wali haytay ciidanka doodeey arrintii oo madaxayeen qaraarkii oo saaren golaha wasiirada oo ka saabsanaya lankii cabdikariim qabdi dhagax oo ka saabsanaya dowladda nimana go-aan cadka dhaawati qaraar kasta la rabaa in ilka dooda ra'yi manaa baarlamaanka maadaama shacabka matalow ini oo wala isku araaro mana baarlamaanka la dhugunshiyo magaraayshay waliyeeyi xildhibaanada soo waayaan yeelakadooda la fadaayo nasiib daro laakiin laanta fadhiidi saasana ka baaqday marka ajandaha wayn kuinayay halata qabdi dhagax waayahay way baa jaree warar hoose oo habahaayi ini taliyaha nabad sugidda ciidamada soomaaliya cabdullaahi sambaloolshe ini isu ciidamo badan kadeedii jiditay weyn ee beledka xamar ee marka sababogaas daraadiya iyo xildhibaanadii ka qasabtii iniyo kooyi waayaan xaruntii baarlamaanka shiraay duugaas jare
runtii arrintaas maalinka fur sababte madaxayeen runtii may shalay manaa inta badan markii oo saa la socto madaxay madaxweyne ama dib bahawma injeeda magaalada laynagafay ama safar injeeda ama ama gudoomiyaha baarlamaanka laynaqay ama ra-isul wasaaraha nagaqay jidade qaar adikiriye qaarna manti intii gudbayan madaxdaas manaa iyo la suubiye laakiin wakaad owlajeedhika ka dambaysiyoonay taxriir manaa jigshiridii madaxayeen xildhibaanada gudub koran koramka siisan baaqada daraadi eh ma arrintaas ma arrintaas waa ka jira malle dhigikoorta madaxayeen meelaha qaar runtii madaxayeen nafsi kamid hay dadka oo oo jidade madaxayeen arqad kastoo kala kulmay laakiin arqadaas macnaashe maxayna arqadoo dawladda ka aqalaya maxayna shantagii ama rasululaani kabaad madaxweynahooda gudubjin waaba gudub shaqadaan oo dhan war noocaasa isku jireen laakin maxaybaan diyaas madaay inta badan masaas madaxayee mamara madina walaas gudubaas marka maans bay korani oo tali mar dhiibay midasmaha gala kor iyo xildhibaanada ahreebay qaladeey arrintaas maya ma ma madaxayeen suurtagal suurtagal madaxayeen madaxayeen nin oo ama kasaabsan baarlamaanka arrimoosa irooji gudoomiyaha baarlamaanka oo kale maruse adala hadalaay hadal kuleelya ka hadalay oo weli erey xildhibaanada qaar wali jaree yeeray inay kooyeen kalfadhiga oo xaruntana xaadireen isla mar ahaantaasna in isku diiwaan gelino buuggii registrationka ay elika diiwaan geliyay tirada mudanayaalka ee baarlamaanka kooyeen sababtaasna mayba laisa dhex maro ay inahaano ku tirsan xildhibaane waana golaha wasiiradana kajara oo qaraarkaasna baasgareeyay ini qalbi dhagax lan dhiibi dawladda etoobiya si unku wareegan daraadiya ini kalfadhigihaan dhamaystiro waayaan oo dubataatiyaal ahaanna markii golaha baarlamaanka xaadiraan arrintii caqabadka nagata oo cod badan lakukeela oo dhinaca dawladda qaab siyaasadeed camal yan maamul yeeli leeyay wararkaas markuun adiba mudan baarlamaan e oo oo baarlamaankiina ku tirsan saamayntii oo kalaaena galaangalka intaas dhan baarlamaanka dhegtiisa
runtii markii la hadlaaba baarlamaanka sirowshay baarlamaanka qaliban mana agada baarlamaanka informe laga haysan afar saac haddii waxay labaanada xaal waaya ma jirto sharciga in hal saac laga dara marka hal saac la beesh saac hubla deelo koolanki nagaba waay ini markaas injiiro manaa ku qabnaa marka qaanta badan saata diyaad mana may may may kana soo kor ee wasiiro oo aan marag wasiiro oo magaraayis magaraayis ana fitel mid hay oo saxiix ka mid hay ee sababta xuseen way boo magaraayis waa dad qaraan dad ee ma marag magaraayis ka xilbaan ka in cusub boo oo soo shaqo gudiga waqtiga hiliga sideen hadii soo screw oo qeyb wala hadii soo meediseen hadii aan kooka ara magaraayis ma saxiix waa ara inay oo xilbaanada magaraayis ee armo ka in ara wasiir mana oo ama ama wasiir naga yahay xildhibaanka la influence ku leeyahay in uu soo magaraysan shaqada markaas ku hooji mana kasto mas'uul darro way waqti mas'uul waqti mas'uul kana la soo soo mas'uul yow marka ana diidan ana diidan oo ma leeyahay ana laakiin ma la raayis way bua ma ma leeyahay oo ruugo hadana ma kiyaaba in iyo for example iyo shan saak waqti maati in uu kii fon fon wal qaade mana fon concentration wal qaade وقتنا ملك يلا إن حلوان كسمنا وقت كنا ما غير إسكير الكيابة لكن نما رئيس الأرقام ولا توصل بياس نما محرمة عندنا عندنا ما رأي من توصل بياس waayahay mudane markii uuna fiirina dhiibowku oo qalbi dhagax la dhiibi oo baarlamaanka usi ajandi inta ku weelo baarlamaanka inasta kooyaan ooyo kuwada hadalaan awoodiyo intay deesisinta oo geedka qalbi dhagax oo gacanta dawladda etoobiya ka jarayo halku ku dhii koraan hooba xataa qaraar iska rahaan oo hasaaraan oo eraan qalbi dhagax hala dhiyoy dhii kortee ini laha ka dhihi warka kiiyo maadaama golihii fulinta ee xukuumadda oo ra-iisal wasaarigii usuhoolo buhoorwaday waana kuwarqabi arrintaas waana dhiidi golaa baarlamaanka ha naga kore
markii la kahadalo shuruuc markii la kahadalo soo socota baarlamaanka waa sharci dejiye iyo sharci ilaaliyo lamadaas lamadaasu maanaa sharciga ina dejiye iyona sharciga ina la fuliyo ina ka ilaaliyo hay-adda manaa fulinta runtii baarlamaanka procedure la procedure la maraa waa lay ama nidaam nidaam maraa waa lay markii oo aramo noocaas ay kooyaan ama kan dowladda ama foofal qoy doonto ka dama qoy doonto inay tiyoonay sababta inta kale hagaagay baarlamaanka marka hore dooda markii barnaamijka dowladda baad xildhibaanada ra'iisku inta badan xajiibiyeen su'aal soo weyn baarlamaanka oo jira guddiyo lay guddi baarlamaan lay oo guddi kasta arag kasta mana oo soo madaxaysa ka baaran ama ama madaxaysa arag oo soo شوشي او صدوه اولا انا بعطيها مالي راجل هو بدي بدي برلمان الكوريجي او كمان بدي الدفاع برلمان الكوريجي هم بدي مالي راجل امن الكوريجي كاس بدي انا بدي قصوك سمعها تاجي اللي يمكن فاهم ربهم او عبد المال راجل قبل لا حد يروح لبرا الدولار يقول الكوريجي يوغي ما كون بارتان بيري يسوق يا ما كي بارتان كثير يسوق يا غيو حدا نغلان يا برلمان كما راجل انا دعانا ama sharciga ama shara maxay ama procedure kale mar saxray wala rabor laakiin kulli ma yaraayis hukuumad yaka dhigta meel hada barlamaan bismi ma lahayd dawladda ma dawladda bismi marka sabadi wala arko ya ya la xasaray mat ma yaraayis barlamaan ni qarar hadiyo oo ma yaraayis dawladda kee barahay nakma marka barlamaanka way shooqsaday hay'adda yadda oo xad funt dadwaa wasiirada oo hesbara mana ankaxay ya ya ma yaraayis ana isku ilaaliyo sharciga يوان منصوري مركا oo sabab waa adduunyo ka shaqeeyo fadhi magaalada xukuumad ee baarlamaanka shaqeeyo fadhi waa xukuumad marka adduunyo si ileexiyo marka insha Allah magaalada safaan diyaaya ha inta dambeyntii mudana xildhibaan ee wali ataa xildhibaanka ku jeeda deegaanadan koonfur galbeed inta badanba ee booqashii aad yahay ka suubidii deegaanadii aad laha ko dooradii xildhibaanadii kala dhif in naadir waay ma badan koonfurka dambeeyay baarlamaanka hirinayay buuraha kabi iyo hamartii oo deegaanka adlaha koodooradii owraad una waraysan guddoomiyaha degmada berdaale maxamed ibraahim nuur walinin sheegay inay degmada buuraha kaba xaalad bi yaraan ee eedan ba-an ku jarta dawladda dhexena mayba andiray fariin maamul goboleedkana fariin andiray gobolka iyo degmadana la hadali ka xildhibaan aan arrintaas may war e ku hayta
runtii madaraysan deegaanadaas mana ah waxaa fadhiyaan ladarherna saada sheegtay madaraysan nafka looga xakaaragay hamari kabaadina madaraysan wayba baarlamaanka ka sheegnay ana shaksiyan baarlamaanka jeedi warbixin oo ku saabsan walbarashada deegaanka biyo biilaanka degmooyinka unka doran unmeelonka doran oo ka sheegnay baarlamaanka kabaadina gudbina arrintaas wasaaradda korontada iyo biyaha ee xukuumadda federaalka saad la socota madaraysan markii barnaamij shishay barnaamijka sheegaya barasiijar la maro من السياسة حكومتي حكومتي يلا كفاية لكن لبعض اللي يلا سبب لقل إني أرى مغص لك مدرج لك مدرج أنا الفلان إني كان حتى ويجلسني مجلسي في الوزراء يجلسني مدحوين مدحوينها جلسني إني دباتين بلان بلا خجلان وما كان هو مدرج ما يجينا كما عبارة وكان مجلان مدرج نولي تم مدرج مدحوين بلان خجلان مرك إن شاء الله تعالى حد مدرج أنا ميل فلا مدرج ليش عارف أنا فيديو مدرج أنا جدي wali qabaanay marka ini oo umadiina fadhiga iska talad kabahd macnaa dawladda ka talad shacabka meelgowan doona iska talad dawladda ka talad hadii meelkasina magalaayishan xaggi lasii horo maa reer magace dawlad koofa dhabeed shan jirta oo oo magalaayishan jirta marka ina sidoo magalaayishoodii badan hadii aramo inta dhamaadaan magalaayishan madaxweyne sare kasaarta lahalawdi ini reerada qada degmooyinkaas iyo inay tuulooyinkaas magalaayishan oo guud ahaan sadiyas gobol gaar ahaan meelay meelayo jiraan madaraysan abaari waa jiraan in eela noqdo waan waan dhamaasin xeerkaad oo mana aalan yoon la galni diila la galni inay mana uno maradon koonfur dhabe mee mana xilwaan kana soo baxaada bil kala teed way maradon ma aanti oo koonfur dhabe aan marana diyaa indin marka shan xarmo ka kala jarna dilaan waa hum deeyaa